بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam silsiladii qasas alambiyaa qisadii koowaad oo qisatu aadam calayhi salaam ayaynu ku dhex jirnay waxaynu u qeybinay mabaaxiif almabxath alawal ayaynu ka soo baxnay oo ahaa aayaat fii khalqi aadam almabxath athaani ayaynu halkan ka bilaabaynaa waxaanu oranayaa dikru bacd alaxaadiid fi khalqi aadam qeyb axaadiidta ka mid a ayaynu soo qaadanaynaa waynu ku ishaaraynaa khalqigii aadam calayhi salaam iyo sida ciid looga abuuray kabacdina markaa waxaynu u gudbaynaa tafsiilka qodobada aynu tafsiilinayno alxadiithu alawal xadiidka koowaad hadda waynu xadiidta waa iska dulmaraynaa waayo xadiidta aan hadhowbay sida aayadahoo kale inoogu soo noqonayaan qodobada marka dhowr xadiid baynu ka sheegaynaa alxadiitdu alawal waa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam in allaha tacaala qad adhaba calaykum cabiyat aljaahiliya qad adhaba cankum xaggiinna ilaahay wuu ka kaxeeyey oo wuu idinka dheereeyey cubayat aljaahiliya ay dhaqankii jaahiliga oo isugu faanka qabiilka la isugu faami jiray oo la isku faami jiro oo la oran jiray anaa kaa fiican iyo anaa kaa sarreeya waxaas ilaahay weeda ka kaxeeyey maxaa la noqday dadkii laba nooc bay noqdeen mu'minun taqiy wa faajirun shaqiy dadkii laba nooc bay noqdeen qeyb saddexaysaa ma jirto qof mu'mina oo ilaahay rasuulka rumeeyey oo aakhiro rumaysan oo ilaahay caabudaya oo mu'min oo wanaagsan oo taqiya iyo faajirun shaqiy mid faajira oo ilaahay dariiqiisii ka leexday oo xadgudbay oo shaqiyo ayaan daran waxaa axaadiis badan ishaaraysaa dhowminu sharxa u soo noqonayna kabacdi markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam antum banu aadam wa aadam min turaab antum ay kullukum saa u dhan tihiin min aadam aadam baad ka timaadeen wa aadamu min turaab ay khuliqa min turaab nabiyullaahi aadamna calayhi salaam ciid baa laga abuuray kabacduu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam layadacanna rijaalun yaftakhiruuna biaabaa'ihim way isaga tegayaan oo way isaga tegayaan waa dhaar wey dad way isaga tegayaan yaftakhiruuna ku faamaya biaabaa'ihim aabbayaashood iyo awowayaashood iyo ku faamaya way isaga tegayaan innamaa hum faxmun min faxmi jahannam kuwa ay ku faamayaan waxa ay noqonayaan dhuxul dhuxulaha naarta ka mid a lagu shido macnaa naar baa lagu horiyey dad naar galay baad ku faamaysaan weeye oo jaahiligii joogo aabbayaal iyo qabiil baad ku faamaysaan naarna inay galeen waxa weeye ku gubteen marka maxaad ugu faamaysaan weye haddayna ka tegin aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljuclaan ilaahay agtii waxay ka liidanayaan min aljuclaan doorshaanka allatii tadfacu bianfi hannatin sankeeda ku dilindilaynaysa waxa weeye saxarada iyo qurunka waxa weeye ku dhex jirta sida macnaha doorshaanku inaga wax liita inuu leeyahay ayuu qofkaasi ilaahay agtii wax liita noqonaya nacuudu billahi min hada ilahi baan ka magangelayna xadiidka waa xadiid waxaa warinaya imaamu axmed fi musnadi wa abu daawuud fi sunani wa xasanahu sheikh albaniy raximah allahu tacaala fi saxiixi aljaamic asagiir raqamka kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo toddoba ayuu xasan kaga dhigaya aynu u soo noqon marka xadiidka sharxiisa mawdici shaahidkana waa tilmaami doonaa awalan marka ugu horeysa jumlada ugu horeysa nebigu wuxuu inoogu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam oo inoo sheegay waxyaalihii jaahiliga lagu dhaqmi jiray jaahiligu waxay ahaayeen kooda daciifka ah kan xoog gale baa addoonsan jiray qabiilba qabiil buu ka xoog badnaa qabiilka laga xoog badan yahana waa la addoonsan jiray qabiil baa la isugu fahmi jiray oo nin walba wuxuu odhan jiray anoo reer hebela seebaad iila hadli kadhaa waaba kaa badnoo waa kaa xoog badnahay waa la isugu fahmi jiray waxaa jaahiligaa waa la baabi'iyey marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waatii uu tilmaamay waxyaalihii jaahiliga ahaa inay lugta hoostooda la geliyoo la baabi'iyey sababtu dadkii maxay noqdeen labo mu'minun taqiy wa faajirun shaqiy labaa loo kala baxay ama mu'min baa tahay ilaahay rumaysan ama shaqi waxaa tahay faajirah oo daacadii ilaahay ka baxay ayaa tahay labadaas ayay dadku u kala baxayaan marka wax kale oo meesha la isugu fahmaa ma jiro haddii aabbahaa mu'min ahaa oo adigu faajir noqotid waxba ku tari mayso haddii adigu aa mu'min tahay aabbahaana uu xumaana adiga waxba kuu dhimi mayso marka waxaa la rabaa qofku al-iimaan waalcamalu asaalix ayaa lagu badbaadaa aayaddii bay la macno tahay allah uu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum noo jeeda allah wuxuu inoo tilmaamay aayaddaas in aadam iyo xaawo laynaga abuuray oo qura aynu meel kale ka imaanin kabacdina la inoo qeybiyey shucuub iyo qabaa'il shacbigu waa dadka waddan dhan ku nool shacbu soomaal oo kale shacab baa la odhanaya soomaaliya oo dhan qabaa'ilkuna waa waxaa loo kala baxo qabiil qabiilka ah laakiin goormuu wanaagsan yahay litacaarafu maxaa loogu talagalay litacaarafu saaad isugu garataan raximkaagii iyo qaraabadaadii iyo dadkii waxda ka dhexeeyeen inaad ku garatid si aad u xiriirisid qaraabadaadii ayaa loogu talagalay ma aha litafaakharu inaad isugu faantaan ma aha ma aha litaqaataluu inaad isku dishaan ma aha waxaasoo dhan ma shaqaynayso waxa weeye qofku waa mu'minun taqiy aw faajirun shaqiy labadaasuu mid noqonaya marka qof walba adigu miisaan isa saar labadaa keebaa tahay wey waxba ku tari maysa reer hebel baan ahay iyo reer hebel baan ahaye labadaa keebaa tahay weeye marka aabbayaashii baa fiicnaa waxa ma tarto aabbaha hadduu imaam shiikha wax walba ahaa adugu aad xun tahay waxa waxba ku tari mayso haa haddaad aabbayaashaa ku fahamtid oo ay dad fiican ahaayeen dee waxaa lagu leeyahay aabbayaashaa waa fiicnaayeen laakiin bi'sa maa waladu waxay dhaleen baa xun muxuu taray nebiyullaahi nuux calayhi salaam wiilkiisii markuu islaami waayey haa innahu laysa min ibnaka baale ma aha inankaagii baale innahu camalun ghayru saalix wuxuu la yimid camal xun buu la yimid falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmu ujeeda inii aciduka an takuuna min aljaahiliin marka wiilkiisii markuu gaaloobay isagiina nebiyullaahi nuuxu yahay awalu rasuulin ursila ila al ardi loo soo diray dadka oo duufaantii laga badbaadiyey waatuu yidhi irka macana nala fuul duunt doonta ma raba buu yidhi buurtaasaan fuulaya waa halaagsamay lagaal bu ahaaye waxa ma tarin marka xaaskiisii muxuu taray markay gaalad noqotay waxa ma tarin nebiyullaahi luut sidoo kale xaaskiisii markay gaalowday waxba uma qaban nebiguna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lifaatima yaa faatima saliinii min maali maa shiit maalkayga waxaad doontay iga weydiiso laa uqnii canki min allaahi shay-a naftaada badbaadi anuu aakhira xo kuuma qaban karo nafsii nafsiibu qof walba odhanaya idan halkaa waxaynu ka garannay inaan waxba la isdheerayn marka antum banuu aadam buu yidhi nebigu wa aadamu min turaab ay khuliqa min turaab macal shaahidkeennu xadiidka u keenno waa jumladan antum banuu aadam wa aadamu min turaab aadamna ciid baa laga abuuray waa innagii soo marnay aayadaha markaynu ka hadlaynay xadiidka dambena waa ku ishaari doonaa in marka ugu horeysa ciid qalano lasoo qaaday kabacdi ay laqooyo ay noqotay min tiinin laazib si ilaahay fii suurati saafaad ku sheegay dhoobo qoyan kabacdina min salsaalin ay noqotay salsalka waxa weeye waa markay qalasho oo waxa weeye markii lagu dhufto wax qaw ay ka yeerayso ayaa la yidhahda kabacdina min xama'in masnuun kabacdina allah uu suureeyey oo nafta ku afuufay intay doorsoontay oo isbedeshay idan maraaxishaasuu maray marka aadam khuliqa min turaab marka falsafadda jaahiliga ah oo gaaladu keenana odhanaysa daanyeer baa laga yimid ayuu raddi ku yahay xadiidkani iyo aayaduhuba dadku biloaadniga nebi aadam bay ka yimaadeen wixii daanyeer ka yimid iyagaa daanyeer ka yimid malaha annagu alxamdu lilaahi nabiyullaahi aadam aan ku abtirsanna markaasuu nebigu inoo digay oo dhaar ah layadacanna rijaalun yaftakhiruuna biaabaa'ihim way isaga tegayaan dad aabbayaashood ku faamaya ow layakuunanna ahwana cala allahi inamaa hum faxmun min faxmi jahannam aabbayaal iyagoo mushrikiin ahaa maxaad kaga fahmaysa ile qabla alislaam mushrikiin bay ahaayeen ha ku fahmininaa la yidhi ee waxa weeye muslimiin baa tihiine inama almu'minuuna ikhwa qofna qof yuu u faamin qof qof u faamaa yuuna jirin oo waxa weeye layskuma faami karo waa la siman yahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum wey wax la isdheeryaa male laakiin nebigu waa inoo sheegay xadiid buu ku tilmaamay ummaddaani inaynay ka tegaynin alfakhru bilansaab nasabka iyo qabiilka iyo in lagu faamo iyo dacnu fi lansaab inuu qofka kale qofka kale qabiilkiisa dacniyo kiisana cirka geeyo yidhaahdo mid fiican wey laga suulimayo oo ummaddan waa laga helaya kabacdi marka tusaaluu nebiguna siiyey aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljuculaan waxay ka liidanayaan ilaahay agti kuwa ku faamaya qabiilka baalka doorshaanka oo sankiisa ku diladilaynaya iyo afka kula jira xaarka iyo saxarada iyo qurunka halkaa kula jira oon meel kale ku noolaan karin oo waxa weeye dulliga dulligaa ku dhex jira oo kalebuu qofkaasi noqonaya idan marka waxaan noocaasa in qabyaaladii laga tagaal rabaa oo laga dheeraado marka halkaa xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay oo inoo waadixinayaa antum banuu aadam wa aadamu min turaab ay khuliqa min turaab wuxuu la macnayaa aayaddii qur-aanka ahayd buu fasirayaa ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadam khalaqahu min turaabin ilaahay inuu ka abuuray aadam min turaab aayado fara badan marka ayuu allah ku tilmaamay inuu waxa weeye nabiyullaahi aadam ciid ka abuuray nebiguna axaadiid fara badan buu ku tilmaamay waana inoo imaan doontaa axaadiid kale oo fara badan xadiidkan waxaa sidoo kale sii caddaynaya oo sii waadixinaya xadiidkii abi muusa alashcari radi allaahu canhu oo waxaa werinaya isagana imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa werinaya waxa uu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam khalaqa allaahu aadam allah subxaana wa tacaala aadam markuu abuurayey waxa uu ka abuuray qabdatan qabadahaa min alard qabdatan min alardi ay min jamiici alardi macnaha hal xantoobo qadba waxaa la yidhahdaa qabda wixii hal mar aad gacanta dhulka markaad saas ciidda hal mar gacanta ugu qabato soo xantoobisid inta gacantaadu soo qaado ayaa qabda la yidhahdaa ood isku qabatid markaa fidisid ma marka hal xantoobo oo ciid ah ayaa laga abuuray dadka oo min alardi ee min jamiici alardi fa jaaa banuu aadam calaa qadri alardi dadkii waxay yimaadeen marka sidaa dhulka uu yahay bay ku yimaadeen calaa qadri alard xadiidkan marka waa xadiid saxiixa imaamu axmed musnadkiisuu ku warinayaa abu daawuud sunankiisuu ku warinayaa imaamu tirmidi sunankiisuu ku warinayaa sheekh albani raximah allahu tacaala saxiix aljaamica ayuu ku saxiixinayaa raqamka kun iyo toddoba boqol konton iyo sagaal iyo sunan abi daawuud sunani waxa weeye sunanka imaamu tirmidi intaasoo dhan ayaad ka helaysaa waa xadiis saxiixa muxuu inoo faaideynayaa wuxuu inoo faa'iideynayaa hal xantoobo oo ciid ah turaabba waa markay qalalan tahay turba waa markay ciiddu qalalan tahay baa la yidhahdaa markii la qooyo dhiin baa la odhanayaa dhoobay noqonaysa marka hal xantoobo oo ciid ah oo dhulka laga soo qaaday oo min jamiici al ardiya oo dhulkoo dhan laga soo qaaday ayaa lagu laga abuuray aadam calayhi salaam idan ciidda shakligeeda haddaynu fiirinno ciiddii waa kala duwan tahay waxaad arkaysaa ciidda markii saas aad u soo xantoobaysid waxaad arkaysaa inay qaar cad yahay oo qaar madow yahay oo qaar gaduudan yahay oo qaar jaallo yahay oo qaarba nooc yahay baad arkaysaa idan fa jaa'a banu aadam calaa qadri alardi ay calaa sifati alard ayuu ku yimid dhulka ciiddu siday ahayd buu u ekaaday mid baa cad mid baa madow mid baa gaduudan mid baa maariina mid baa waxa weeye midab kalaa isku jiro ah midabkaa isku jiro asmarka la yidhaahdo noocyo badan calaa kulli xaal ciiddaasi siday ahayd baa bilow aadnigiina ku yimaadeen dhinaca kale waa midabkoodii taas dhinaca kale waxa weeye ciiddii qaar baa adag oo qallayf ah qaar baa jilicsan qaar baa dayiba oo wanaagsan oo beere iyo waxba laga dhigtaayo wanaagsan qaar baa didib oo waxa weye qalafsanoo waxba khayra lahayn waxba ka soo bixin dadkiina waa noocaasoo kale qaar baa ad adag qaar baa dabacsan qaar baa dabeecad xun qaarba nooc bay noqonayaan idan fa jaa'a banu aadam calaa qadri alardi dhulku say ahaayeen ayuu bilo aadnigiina noqday wax kale oo farqiga meesha yaalla ma jiro kanaa cad kanaa madow waxba isma dheera ee waxa weeye macnuhu dhulkaasi ciiddaasi sidii ay ahayd unbaa waxa weeye lagu kala duwanaaday oo ilaahay ugu talagalay maadaama hadda adiga haddaad hal xantooba soo qaadid ciiddii inay kala duwan tahay baad arkaysaa hal meel haddaad ka soo qaadid adugu dhulkao dhan baa aada ka soo qaadin laakiin hal meel aad ka soo qaadid bacaadkaa ciiddii midabyo kala duwan inay leedahay ayaa kuu soo baxaysa idan halkaa waxaa inooga caddaatay marka nabiyullaahi aadam calayhi salaam khuliqa min turaab ciiddaasaa laga abuuray midabyadiina halkaasay ka yimaadeen dabeecadduna halkaasay ka timid ee wax kale oo meel kale ka yimid ma aha dadkiina sidaasay asalkoodii iyo hidaraacoodii ay ciiddaa ka yimaadeen ayay hidaraacayaan oo ay saa noqonayaan marka wax kale oo ay ku imaanayaan ma jiro marka axaadiidtaa waxay inoo caddaynaysaa macnaha waxaa kaloo inoo caddaysa anu axaadiidtaa ka faa'iidaynaa inaan waxba la isdheerayn sida aayadduba qarartay inna akramakum cinda allahi atqaakum xadiidkuna waa qararay mu'minun taqiy wa faajirun shaqiy waana xadiidkii asaadiqulmasduuq ayaa sii caddaynaya qofka uurka hooyadii markii lagu abuuro inuu waxa weye boqol iyo labaatan hameen markuu gaaro nafta lagu afuufo in loo qoreeyo waxyaalihii loo qoraya waxaa ka mid ahaa shaqiyun aw saciid ma mid shaqiyo ayaan daranbaa oo naar gelaya mise waa mid saciida oo janno gelaya intaa marka ayaynu axaadiidta kaga gudbaynaa insha allah axaadiidta kale aynu u gudbaynaa iyo sidii nafta loogu afuufay iyo waktigii la abuuray axaadiidta dambaa inoo caddaynaysa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin